maamulka degmada kismaayo ayaa shacabka ku nool gudaha magaalada kismaayo waxay la wadaageen farriin wacyigelin oo ku aadan saamaynta ay ku yeelanayaan roobabka xooggan ee la filayo inay ka da'aan gudaha magaalada kismaayo maadaama xilli roobaadka guga qaybab ka mida gudaha dalka ay ka curteen roobabka bilowday waxay saameyn weyn ku reebeen meelo badan oo ka mida gudaha dalkeenna waxay burburiyeen waddooyin waxay biyo dhigeen meelo muhiim ah oo dadku ay u baahnaayeen haddaba shacabka ku nool gudaha magaalada kismaayo gaar ahaan kuwa deggan goobaha biyo fariisinka ayaa loogu baaqay inay foojignaadaan khataraha ka dhalan kara roobabka iyo saamaynta taban ee la iman karaan maamulka degmada kismaayo waxaay sheegeen inay ku howlan yihiin hagaajinta iyo buuxinta meelaha biyo fariisinka ee ku yaalla gudaha magaalada haddaba guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada kismaayo najiib bare salaad ayaa shacabka magaalada kismaayo la wadaagay fariintan la socotaanba waxaa bilowday xilli roobaadkii roobkaana sida la sheegaya saameyn aad u badan ayuu leeyahay waxaanuna marka shacabka reer kismaayo ee degan meelaha biyo degeenka ah inay aad uga digtoonaadaan khataraha ka dhalan karo biyaha iyo saameyntooda waxaan marka rabnaa bulshada reer kismaayo inay aad barnaamijkaasiyta uga taxadiraan roobabkaasiytana saameyntooda meelo badan oo soomaaliya ka mid ah saameyn iyo khasaare ku yeesheen waxaan ilaahay ka rajaynaynaa marka wax laga filanayo inaysan noqonin oo ilaahay noo saqilo maamulka degmada kismaayo oo kaashanaya dhammaan howlwadeenadiis waxay diyaargarow u galeen barnaamijkaasiyto waxaan rajaynaynaa bulshadeenna ku dhaqan magaalada kismaayo in ay ka wacyigelisanaadaan inay ka digtoonaadaan khataraha ka dhalan kara iyo saameynta uu yeelan karo saa la socotaanba waxaa socdo magaalada kismaayo waddooyinkii iyo horumarkii magaaladaas socdo waxaa la socotaan in waxyaabo badan lagu guulaystay xaqiiqatan biyihii waddooyinka fadhiisan jiray ee argada ka mid tahay ee dowladda hoose ee aad uga shaqaysay waxaana kaga mahad celinayaa dadaalkii orkarnimada guddoomiyaha degmada uu barnaamijkaasiyta uga galay in maantay hadduu roob dao iyo hadduusan roob diin ee meelaha siyta biyo fadhiisanka aysan noqonin waxaa kaloo hadda dowladda hoose ay ka shaqaynaysaa meelaha aan dhirinijyada soo mareynin in dhaamam ama meelo biyoqabad ah laga sameeyo oo dadka khatartooda roobkaasiyta laga badbaadiyo lagasiga dowladda hoosena waxaa waaye waddooyin qurxoon iyo magaalo biyo nadiifka ah oo nadaafadeeda iyo waxeeda ay wanaagsan yihiin marka waxaan rabnaa shacabka inay ka digtoonaadaan khataraha siita jiro ay dhagtooda kor u taagnaato saameynay ku yeelan karaan